wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenii caweyska washington oo aan caawa idinku hayo oo aan idinku barayo silsiladii ba'layda ee uu bilaabay abwaan cabdiqafaar ciise cagoole taas oo ay ku jireen heeso laga yaabo inay wax badan dhegihiina ku soo dhaceen sida iyo sidoo kale caawa uga bogo barnaamijkan sheekada xiisaha leh ee ka dambeysay maansadaasi ba'layda waa caawa iyo caweyska washington cabdiqafaar waxa uu ku sugan yahay magaalada nairobi ee dalka kenya abwaan cabdikafaar kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a bal si kooban dadka isu sheeg cabdikafaar waa nin ma cabdikafaar ciise waa nin aada iyo aada u afgaaban oo inta badan haddaanu dadka aqoonin ansaa hadalka u bilaabin runtii marka wax samayskana waxa waaye waa waa isaga madadaalan jiraya magaranaysaa ama magac ama manaafacaad weligay kama raadinin markaan dugsiga dhexe dhiganayay baa waxaan sameeyey laba riwaayadood magacoodii iyo wixii ku jiray waxba hal wax baan ka xusuustaa heesta ilaada cayn ba cayn baa midood ku jirtay laakiin xataa riwaayada inteedii kale ma xusuusto hees bay ahayd cabdiqaadi yuusuf cismaan bagaag nin yahdaa qaadi jiray heesaa heer galay buu uga qayb galay wuxuu noqday number one numberka koowaad marka haddaan kuu run kuu sheegay wixii iigu horreeyo aan sameeyo anigu aan xusuusto waxay ahayd iyadoo octoobar loo gaardiyahayo baa qolo waxay samaynayeen riwaayad iskuulka magaciisa lagu samaynayay marka anagoo meel joognaa niman ku jiray riwaayadda noo yimaadeen oo coca cola iyo waxbay rabeen cabitaan inay dukaan ka qaataan markaasaan iri anigoon waxba dee ka fakarin baan waryahay riwaayadda aad dhisateen oo magacayga aad ku dhigteen haddii aan dhagdhag iyo qosol loogu dhammaan wale balaayaa dhici doonta bas markay noqdeen bay u sheegeen diskoolka ninkii ka ahaa maamulaha oo yidhahdeen war nin baa soo hellay waa la ii yeeray meeshii baan tegey meesha runtii waxaa lagu hayay heeso maaqan afar iyo shan iyo lix waxay ahaayeen laakiin wax kale riwaayadda kuma jirin markaasaan gabay jacbura iyo mid majaajilaa iyo markii aan meesha saa u istaagaba siinka xargaa fiiriya lagu jiro waxunbaan ka sameeya waa gartay riwaayaddii ku xigtana anaa sameeyey waa gartay marka riwaayaddaas ku xigtaad samaynayso kelmadihii aad ka tuutuuratay maa laga soo qaaday mise adigaaba markaa kadib ku dhiiraday may anaa ku dhiiraday qoladii meeshaaba carareenba markay arkeen anigu sidaan ahaysaan wax u samaynahayo waayahay marka riwaayaddaas maxaa la dhihi jiray wallaahi inaan caashay magaceedii xusuusan laba riwaadood bay ahaayeen wuxun baan ka xusuustaa riwaadaha midood inay ku jirtay heestaa cayn bacayn laakiin labadii riwaadood magacoodiina ma xusuusto adigu heese markay ugu yaraadaan lix iyo toban shan iyo toban heesaa ku jiray waxba kama hayo mana xusuusto waa labadaas riwaayadood labadaa riwaayatink waxaan mal waxaan u malaynayaa riwaayad waxaan ka xusuustaa hal hal hal meeris oo oo hees ahaay oo maaqan la qaydiyo adduunyada qaadirkeen sameeyo qaybaheeda kala saar qof waliba nasiibka hilinkuu la qaadana laysu quuri waayo qabaal laysku dhaafo qaabiilba haabiil intuu qoonsaduu dila anna qalaladaan dumar ka qorshaystay keligeed qudha iyo naftii qalbiga iga raaca qalab laygu dhiibeen bal maxaa qabtaa heestaasaa ku jirtay way ka mid ahayd
ha bayd bay ahayd wiil gabar baa wada qaadayay halkaa bayd baan ka xusuustaa marka qof qaadayna ma taqaana fanaaniinta kuwii qaaday maya maya fanaaniin caana maahan meesha wax ka dhigayna caasha waa gaalkacyo marka ciyaalka xaafaddaa dhigaya ardada iskuulka ardadii iskuulka waayahay laakiin kadib markaas kadib waad soo caanbaxday waxaad noqotay abwaan marka si loo fiiriyana qarsoon haddana haddii taariikhda dib loo raaco heesaha soomaalidana aad uga dhex muuqda silsiladii ba'layda waxaa igu maqaalaha inaad adiga bilowday waa run maxay ku bilaabatay silsiladaasi waxay ku bilaabatay markaan dugsiga sare ka baxay intaan dadka hadday tahriibaan waagaas anagu tahriibin hargeysa ka tagnoo gaarikana anan jibuuti lagu gal aniga nin kale haye annagoo sacuudiga joognaa ninaanu qaraabo ahayn oo jarmalka ka yimid baa na soo maray ninkii baan israacnay makhaad baan tagnay markaan iska cashaynayna wuxuu yidhi in adeerow ninkii wax naga dheh ninka uu sheegaya waa cabdiweli jaamaca waale marka markaan makhaadi ka soo baxnay berri oo kalena wuu baxayaa yaan intaan soo soconnay baan adigu wax isku duway marka waraaq iyo qalin baan qaatay inaan waxaa damcay waraaq u qoro haddana waxay gala sahlaalatay inaan duubo isaga keligii maaha dhowr qof baanan fariimo u diray laakiin isaga waxaan uga dhigay fariinta aan u diri lahaa hees camal baan uga dhigay mar waana gaabnaydo wakti dheerna ma aan gelin ismana lahayn hees bay noqonaysaa haye marka waxaan ka bilaabaan u malaynahayaa inuu beer jacayl oo kale gacayl ku baaho hadallada baroortii boogaha damqinayaanu ku baamay maqalaye miyaad weli basaata allahayow kusama bix haye adigu markii dambe markaa isaguna hees buu uga soo jawaabay layihahda bararyaaq oo nin layihahda sayid khaliifa qaado marka heestaasi waa heesta allaha u naxariistay ay qaado khadra daahire khadrad daahir cigaahey beer jacaylo jacaylo laxankana ma adigaa saare markaa kadib maya maya maya nin anigu anigu maba joogo soomaaliya nin layihahda siciid xarawa oo ku jiray waa beri aa laxanka saaray yaa laxanka saaray haa waa gartay marka maadaa u dhiibay oo yiri laxan saar heestaas may markaad may maya maya maya caash inay hees noqonaysaba maoge ninkaan waxaan ugu diray fariin ahaan iyo inaan ku qaboojiyo maogta maadaama ninkaan uu yidhi wuxuu yidhi eh, qadaan u kaxeeya isagii laba gabdhood oo kale intuu sheegay wuxuu yidhi annagoo meeshii joogna makhaadii buu yidhi day day heblaaya iga dhex muuqata baasaduu yidhi buu yidhi haye
marka inaadan wax naga dhe marka intaasay ka ahayd ma- haddaan ogahay inay yani hees la qaadayo la codaynayo waxaa laga yaabaa inaan xoogaa waktina gelin lahaa kana dheerayn lahaa intaa
Thank you. وحنانا نصدعيك هاي بيا والبنات هاي الله وصمت فيها عبدو بريد تمامتي من كشاك برالي وطلعي سابق سنو مقرار كل يوم مؤيدان
marka maadaama uu subaxii baxaya isagaan ugu dhiibay cajiladii cajiladda keligii isaga intaasaan ugu duubay laakiin hadallo caadi oo kalena dad kaloo aan isgaranaynay iyo asxaab iyo aan wax ku hiriiri mawta intaan waraaq qori lahaa ha marka sheekadiisaa lagu soo gaarsiiyo lagu soo sheegay ad ama waa ogeydba ahey gabadha isku kalaas baan ahay arooskoodii baan joogay waa gartay marka gabadhiiyuu ka soo tegay miya oo markaasuu tabayaa maya gabadh isagoo xamar buu jooga ayadaa kasoo tagtoo sacuudiga timid haye marka maaqaan sharci darri iyo waxbaa jiray anigu waxay igu tiri waa noqonayaa laakiin waxaan gadaal ku ogaaday inaanay laabanin oo meel kale ay kasii aaday marka saasay ahayd hees saas marka markii la ii sheegay oo ay la yidhi waa laga soo jawaabo heestaa barariyaaq baa looga jawaabay marka marka waxaan rabaa intaan intaan jawaabta loo gudbin Een, Ah.
nin- ninkanaad saaxiibada tihiin gabadhii baa ka soo maqan gabadhii buu marka jaceylkeedii ka joogi laayahay ahey isagaa marka qaaday miya oo xarawo ula tegay boon xarawo maya eh, eh, nin- nin- nin- nin- aldhoof baa wuxuu igu yidhi annagoo fadhinoo qayilayna baa cajaladiina loo keena waa gartay markii la dhegaystay baa siciid xarawa wuxuu yidhi "He- taa heestaa anaa codaynahaya waaba heesaa la yidhi haa wuxuu yidhi asagoo kamankii tumaya oo uu adigu meel dhexe marinayo baa ilaahay ha u naxariistay khatra daahir nootin markaas walaayo heestaa la ii dhiibo waa gartay saas iyadana ku qaad laakiin aniga khatra hore aan isu naqino dad rafiiqaanu ahay marka heesta way dheer tahay eh, ereyo badanaa ku jira marka intaas mm, ereyada ku jira oo dhan macajalada markaasaad ku duubtay mise dibaa lagugu soo celiyo waad ku maya dartay maya maya markaasaa ku duuba marka haa caasha berigaas wallahi inaana bi yacni inaan hees sameeyo wax wax hadday ugu badato saacad bay igu qaa hadday ugu badato maxaa marka keenay in laga soo jawaabo oo bararyaaq loogaga jawaabo heestaasi
arrintaas waxaa ku habboonaan lahayd ninkii ka jawaabay in la weydiiyo
kalaan buro ahaaneed aan kugu bogaaje baxsano ma nabadba adigiyo bahdii kale barbartii sidee tahay eryaasamo ma joogtaa bilowgiis kalgacalkaba beryo tegay xusuusto ilnugaylka barashada bilowgiis kalgacalkaba beryo tegay xusuusto ilnugaylka barashada ballantiyo heshiiskii gabadhan baraaraa ku ballaynay xiisaa arooskii ballaaraa batarkiyo ciyaartii habluhu ay bilaayeen fududhigihii unkaaye u harbaaji waa adi u harbaaji waa adi isna baabi'iisii iyaaduu la bixi tima baarfuranka caashaaqa kaysoo ballaysiye bidixaynta sheekada ka baxnaani yeriye baxshi soorya hidile beenta lagula xaale kolkii lagu bicigsaday danta biday baroordiiq inuu igu bogsiiye ibanbaanshay waa adi ibanbaanshay waa adi ibanbaanshay waa adi balaan sheeko baralay bar tilmaantii waagii baaqi abwani mansadan baa laydaa barbar dhigo jawaabtee bismi illaahi waa ko
marka maalin dhaweytaa lay xusuusiyey maalintii markii aan maqlayba mid baan ka tiriyey laakiin haddaana been ku sheega cashi hal erey kama xusuusto markii Marka- baryaaq lagu sheegay ma haa marka mar dambaan damcay haddana inaan wax isku duwo oo ana runtii maaragtay aanay maaragtay xoogna isugu taxallujinin marka waxaan ka xusuustaa eh, waxaan ka xusuustaa inkastoo balaayo iyo burbur iyo jab uu dhacay oon jacayl laga balweyn karin cabdow barariyaaq jawaabtaadii bereley igu noqotay bogo iyo waxaas eh, ninkii kuu barbanayay dabka kugu baxay iyo bohol ku haysa ka baktiis iribaad bowdyaha ku jebishay boqolaal suleekoon la wadaagay barashaad baarka ii firaayaad cabdiyow ku baantaye wax kalaa la baantaa layskana bogsiyaa kalgacayl ma baaboo maqiilaa ku burisoo beenayey baa jira wax sidaasi ayadan ma heesa ayaa qaada mayme lama qaadinin marka laba heesaan maraynaa tii aad qortay iyo baryaaqo lagaga soo jawaabay waxaa igu maqaalo ah in silsiladaas ay lix iyo toban abwaan miyaa ka qayb galay mise lix iyo toban heesaa ku jirtay waxtaas inaan maqlay maxaa nooga sheegi kartaa walla anugu heestaa barariyaaq iyo hees la yidhaahda baxsanay hargeysaay oo uu qaado saalax qaasim ayaan maqlay oo silsilada ka mid a silsilada ka mida
xaramkii barbartahay
Thank you.
waxaa la timid badweyniga heebihii banaag waa bariidadayda nabad
bagaag muxuu ku lahaa may bagaag waxba kuma lahayn bagaag nin heesuu ahaayo hees inaad maqashay ma aqaana gallayr la yidhaahdo haa iyo heesa caynba caynoo labadaba heesa hergalo uga qayb galay buu qaaday marka wuxuu leeyahay inkastoo bagaag iyo sami boowahaygii marka samiga uu sheegaya waa aniga isagana cabdiqa waxaa la yidhahdaa cabdiweli anigana waxaa la yidhahdaa cabdiqafaar waa laba cabdi ha marka ma- inkastoo marka nab- bu- nabaradii bukaay waxtaas bartii horeba ay wax sameeyeen buu leeyahy waa cabdiweli baa tirinaya taasna ha hey
waa inoo toddobaadka dambe haddii aan la idmo iyo qayb kale oo ka mid ah sheekada xiisaha leh ee maansadii ba'leyda iyo cabdiqafaar ciise cagoole dhegaystayaal waxaan naga xusuusinahay in barnaamijkan uu soo dhoweynayo qof kasta oo haya sheeko xiise leh islamarkaana jecel inuu la wadaago bulshada inteeda kale adinkoo mar kasta nagala soo xiriiri kara ciwaankeenna somali at v o a news dot com ama bogga aan ku leenahay facebook intaan mar kala kulmayno waxaa shi ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.